بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله الحديث الثالث والأربعون xadiidka afartan iyo saddexaad can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yaquulu llahu tacaala ana haaliu shariikayni maa lam yakun axaduhumaa saaxiba fain khaanahu kharajtu min baynihima allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ana haaliu shariikayn labada shirkada ah midka saddexeeya ayaan anugu ah maa lam yakun axaduhumaa intuusan midkood khiyaanin saaxibahu saaxiibkiisa intuusan khiyaanin fain khaanahu hadduu khiyaano midkood hadduu saaxiibkii khiyaano kharajtu min baynihimaa dhexdooda waan ka baxay buu leey alla subxaana wa tacaala rawaahu abu daawuud xadiidka abu daawuud ayaa wariyey waana xadiid mursala xadiidkan waa mursal mursalkuna waa min qismi daciif xadiidkan wuxuu ka hadlayaa ama laga qaadanayaa calaa jawaazi sharika yacnii shirkadu inay bannaan tahay dadku inay shirkoobaan oo ganacsi iyo tijaaro lagu shirkoobo inay bannaan tahay ayuu tusinayaa waa xadiid qudsi waay oo nebiga calayhi salatu salaam wuxuu leeyahay allah wuxuu yidhi anugu waxaan ahay labada shirkada ah midka saddexeeya midka saddexeeyaana macnaheedu waa maxay ay ana macahumaa wey anigaa la jira wey waa maciyatu nasri wata'yiid anigaa u gargaaraya anaa xoojinaya oo macooda ah haddii axadkood uusan khiyaanin saaxiibkii hadday wanaag ku wada shaqaystaan oo shirkada ay yihiin ay ka run sheegaan oo tijaaro xalaala iyo ganacsi xalaala ay ka wada shaqaystaan allah subxaana wa tacala wuxuu ley anigu macoodii baan ah laakiin hadduu labadooda mid ka mida midka kala khiyaano dhexdoodaan ka baxayaa buy shirkada ama asharika way bannaan tahay oo culammadu way isku waafaqsan yihiin jumlatan shirkadu inay bannaan tahay ama sharikadu inay bannaan tahay in wax yani la midoobo ama la isku darsado sharikada markii laga hadlaayana oo culammada fuqahadu ay ka hadlayaan way noocyo badan tahay noocyo la ysku waafaqsan yahay iyo noocyo la ysku khilaafsan yahay intuba way leedahay anwaac iyo qaybayna culummadu u qaybiyaan anwaacu sharika waxaa ka mid ah sharikat alcanaan iyo sharikat alabdaan شhariكaة الوujuه شharikaة الmudaaraبة intuba waa nooc sharikaadka ka mida شharikaة الcanaan waxa waaye laba qof inay maal isku darsadaan adigana hanti baad keenaysaa ninkaana hanti buu keenayaa lacagtaasaa isku darsanaysaan waa ku wada shaqaysanaysaan lacagtaasina shardi ma aha inay siman tahay shardi ma ah inaad isla eg tihiin shardi ma ah waxaa dhici karta lacagtaasi la ysku daray saddex meelood laba meel inuu mid leeyahay kan kalena hal meel uu leeyahay adugu un maalay isku darsadeen way ku heshiiyeen inay ku wada shaqaystaan faa'iidadii hadhowti soo baxdana waxaa lagu heshiiyey in la wadaago mar walba wadaagidduna waxay noqonaysaa nin walbaa inta uu leeyahay haddii maalan labada nin nin ka mid ah saddex meelood laba meel uu leeyahay kan kalena uu hal meel leeyahay hadhowta faa'iidada sidee loo qaybsanayaa faa'iidadii laba meelood yaa yeelanaya ninkii hantida laba meelood lahaa kii halka meel lahaana faa'iidada hal meeluu yeelanaya marka ayagaa ku heshiinaya siday u qaybsanayaan waa shirka bannaan waxaa jirta sharikatu labdaan sharikatu labdaan maal ma aha waxa la ysku daranayo waa camal iyo shaqo shaqaa lagu shirkoobayaa shaqadaasi faa'iidada ka soo baxdana waa la wadaagayaa waa sharkad ama lagu shi- yacni lagu shirkoobaya camal iyo shaqo ayadana waa bannaanta sharikat lwujuuh waxa waaye waxaa lagu shirkoobayaa waa jaah nin baa wuxuu rabaa inuu tijaare iyo ganacsi sameeyo lacagna ma haysto nin kale waxay ku heshiinayaan inuu wejigiisi gado oo deen uu soo qaado badeeco uu deen ku soo qaado maadaama nin macruufa yahay maadaama nin jaah u saaxiiba uu yahay cinda annaas hantidaas yaa- een, badeecada uu soo qaadaa la iibinayaa faa'iidadana waa la wadaagayaa hadda maalay isku darsadeen miyaa jira mase jaaha la iibiye uun jaah iyo macrifo iyo aqoon ah wax lagu soo qaatay ayadaana lagu shirkoobay midda mudaarabada la yidhaahdo ayadu waxa weeye labada qof mid ka mida ayaa maalka leh kan kalena wuxuu leeyahay camalka iyo shaqada uu leeyahay adaa lacagta bixinaya waxaad leedahay maalan lacagaa haysataa laakiin kuma shaqaysa taqaanid xirfad ma taqaanid laakiin hantiyaa haysataa hantidaas hadde waxay kugu soo dhex geli kartaa inaad waalid ka dhaxashay iyo meelahaasay kaaga imaan kartaa laakiin xirfadii lagu shaqaysa lahaa ma haysid ninkaana xirfaduu hayaa iyo aqoonuu leeyahay lagu shaqeeyo laakiin lacag ma haysto maxaa la isku darsanayaa marka ninna maalkii buu bixinayaa ninna muxuu bixinayaa shaqadii buu qabanayaa waxayna ku heshiinayaan faa'iidada sidii loo kala qaadanayo wixii faa'iidahay soo baxa sharikaadka noocaas oo dhan way bannaan yihiin laakiin waxyaabaha muxaramaadka ah waa in laga ilaaliyo oo ay khiyaanada ka mid tahay qofka shariigaaga ah waa inaadan khiyaanin khiyaanaduna mar walba waa madmuuma ama beec ha gasho ama guur ha gasho meesh- meel meel walbay gashaba khiyaanadu waa wax madmuuma un fiicnayn xadiidka marka waa daciif laakiin sharikadu waa wax bannaan haddii la ilaalinayo sharciga haddii lagu ilaaliyo oo aan sharciga la khilaafin xadiidku laakiin xadiid daciifa waaye الحديث الرابع والأربعون حديث كافرتن يا أفراد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له نبي عليه الصلاة والسلام وحر إذا مات العبد أضونك هدو دنته انقطع عمله عمل كيسوا قايا ilaa min alaain ilaa saddex mooyaan saddex xaggooda mooyaane camalkiisu waa go-ayaa sadaqatin jaariyatin sadaqa jaariya ah sadaqa socota oo aan go-aynin aw cilmin yuntafacu bih ama cilmi lagu intifaaco laga faa'iidaysto aw waladin saalixin ama walad saalix ah oo yadcuu lahu u duceeyo saddexdaasaa nebigu soo reebay sala allahu calayhi wasalam addoonku hadduu dhinto camalkiisu waa go-ayaa camalkiisu waa go-ayaa macnaha waxaa loola jeedaa acmaal saalixa ah oo markaa laga aqbalayo wixii geeridiisa ka dambeeya ay ma jiraan ilaan waa- waa dhintay mar hadduu dhinto waqtigiisu waa dhammaaday camalkiisuna waa go-ay saddexaa nebiguu soo reebay calayhi salaatu wasalaam saddexdan mid walboo ka mid a qofkii asigoo meyidaho waa hore dhintay ayaa camalkiisa u soconaya xasanaad iyo sayi'aadaa loo qo- yani xasanaad ayaa loo qorayaa mar walba arrinta koowaad waa sadaqa jaariya hadduu ka tagto sadaqa jaariya ayuu qofkaani ka tegay sadaqa jaariya waxaa lagu sifeeyey inay sadaqadu jaariya tahay maxaa ku jaariya ku baxaya asadaqa almunqatica sadaqada go-aysa oo wax la cunay iyo wixii la mid ah waa sadaqa dhammaanaysa oo aan sii soconayn markaasuu qofku ajarka helayaa laakiin ajarkaasu jaari ma noqonayo mid socda ma noqonayo ama sadaqadu hadday jaariya tahay xasanaduna waxay noqonaysaa mid jaariye ah oo bacda mowtihi qofka loo qoro min asadaqaat aljaariya waxaa ka mid a binaau lmasaajid in masaajid la dhiso masjid qofku hadduu dhiso ama uu wax ku darsado ee uu dhinto intii masjidkaasi lagu tukanayo qofkaasi maxaa u socda ajara u socda maadaama masjidkaas uu baaqi ah waxaa ka mid a ceelasha la qodo waa min asadaqaat aljaariya waxaa ka mid ah in la sameeyo madaaris qur-aanka lagu xifdiyo waa min asadaqaati aljaariya amaakinta lagu baranayo kalaam ullahi caza wajal in la waqfo la sadaqeeyo intii meeshaa kitaab- kitaabka alla lagu baranayo oo xaraf min alqur'aan lagu akhrinayo qofkii dhisay waxaa uga socda sadaqa uga socota iyo qofkii dhulkaa lahaaba waa sadaqa jaariya hadduu nool yahana ajarkiisu waa u socdaa hadduu dhintana waa u socdaa go'i maayo arrinta labaad waa cilmin yuntafacu bih qofka aan sadaqo jaariyaa kama tegin laakiin wuxuu ka tegay cilmi lagu laga- lagu intifaaco oo laga faa'iidaysto aw cilmin yuntafacu bih waa sadaqa jaariya cilmiga lagu intifaacana waa ka saamayn badan yahay waana ka baqaa badan yahay xagga baaqi noqoshada een meel la dhiso waa ka baaqi noqosho badan yahay hadduu qofku cilmi naafica ka tago cilmigaasi naafica intuu jiro oo qof faa'iidaystaba uu jiro oo wax ka faa'iidaystay sadaqadii waa u- aan ajarkiisu waa u socdaa haddii maalan cilmigiisa dad ay ku intifaacaan ay ka faa'iidaystaan dadkaasina dad ay ka sii faa'iidaystaan ilaa qiyaami saaca inta cilmigiisu baaqi yahay ajarkiisu waa soconaya intuu cilmigiisu baaqiya arrintaas waxaa soo gelaya culamaa lmuslimiin raximahum ullah ee cilmiga naafica uga tegay dadka muslimiinta ah mu'alafaadka kala duwan ee mar walba aan dhiganno qaarkood waxaa qoray culamo quruun fara badan ka hor dhimat ayaa alifeen oo noo jamciyey maalin walbood xaraf aad ka faa'iidaysato kitaabkaasi caalimkii qora maxaa u socda ajaraa u socda kun sano ka hor u dhintay welina waxaa waye camal saalixa u baaqiya oo xasanaadaa u socda waa fadli aad iyo aad u weyn qofka ilaahay uu waafajiyo subxaana wa tacaala aw cilmin yuntafacu bih nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam ma jiro axad ummaddan ka mid a oo camal saalixa sameeya ilaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ajarkaasi qayb uu ku leeyahay maxaa yeele asigaa sabab u ahaa qof walba muslima inuu diinkan soo gaaro asigaa asal u ah kitaabka allah subxaana wa tacaala oo ilaahay asiga uu ku soo dejiyey ummadda asigaa soo gaarsiiyey muslim walba marka oo adduunyada soo maray ama hadda kadib soo maraya nebiga calayhi salaatu wasalaam ajar iyo fadli buu ku leeyahay qof walba marka cilmiga uu ka tago intuu la eg yahay ayaa ajarkiisa iyo nasiibkiisuna la ekaanaya qof toobani ay ku intifaacday cilmigiisa iyo mid cilmigiisu ay ku intifaaceen kumanaan isku ajar ma ah waxaa ajar badnaanaya kuwa cilmigiisu ay ku intifaaceen dad dadka faraha badan leh mid cilmigiisu inqitaac ku dhacay ee uu go'ay iyo miduu istimraaray ilaa qiyaami saacana isku ajar ma ah wuxuu ajarkiisu daa'imayaa midka cilmigiisu uu yahay mid daa'ima ilaa qiyaami saaca ilaa mataa shaa allah marka cilmi naafic oo laga tago faa'iidadaasuu leeyahay waxaa cagsiya qofkii xumaan ka taga ciyaadan billaah haddaad dadka xumaan uga tagto oo dariiq qaldan iyo dalaal iyo baadi aad ku hogaamiso cid walboo xumaantaasi kaa qaadata dembigeeda qaybaad ku leedahay ilaa qiyaami saaca waa cagsigii wa man sana fi lislaami sunnatan xasanatan falahu ajruha waajru man camila biha ila ywmi alqiyaama waman sana fi lislaami sunnatan sayi'atan falahu wisruha wahi- wawisru man camila biha ila ywmi alqiyaama waxaa xadiid ku jirta laa yunqasu min awsaarihim shay-an dunuubtooda waxba laga nuqsaamin maayo qofkii marka khayr ka tagana khayrkaasi aahaartiisa u haraysa waxaa la macno ah qowlu llahi caza wajal inaa naxnu nuxyi lmowta wanaktubu maa qadamuu wa aaaarahum wanaktubu maa qadamuu wa aaaarahum aahaarta waxay culimmadu ku macneeyeen wuxuu qofku ka tago raada weyn min khayrin aw shar qofkii wanaag ka tagana wanaaggiisa waa loo qoraya aahaartii iyo raadkii wanaagsanaa uu ka tegay qofkii ummadda uga taga shar iyo xumaan raadkii xumaa ee uu dadka uga tegay waa loo qorayaa waxaa aad iyo aad marka u kala fog nin ka tegay cilmi naafic oo lagu intifaaco iyo mid ka tegay heese iyo lahwi ee la dhagaysanaya bacda mowtih mar walboo heesahaasi la dhagaystay ismi iyo dembi a uga socdo xumaantaasi ummadda ku reebay caalimka cilmiga naafica ka tagana mar walboo laga faa'iidaysta ajara uga socdo waxaa kaloo halkaasi ku kala fog qofkii ka tegay cilmi naafica iyo midka ummadda uga tegay cilmi daar oo dhibaataynaya sida bidac iyo khuraafaad oo waddooyin qaldan iyo dalaal iyo baadi ku hogaamiya oo bidca ugu yeero dadka hadduu bidco ugu yeero dadka qaar ka mida cid walba bidcadaasi ku raacda dembigeeda qaybuu ku leeyahay ciddaasi haddii dad kale kasii ximbaaraan dadkaas kasii ximbaari dembigooda qaybuu ku leeyahay hadday boqol gaaraan hadday kun gaaraan hadday kumanaan gaaraan dunuubtooda qaybuu ku leeyahay hadduu nool yahay hadduu dhintaba sayi-aada uga socdo marka adoo naftaada u turaya iska ilaali waxaa reebayso raadka aad ummadda ku reebaysa iska ilaali ha noqdo raad khayr si adigana khayr iyo wanaag aad uga hesho bacda mowtig laakiin haddaad xumaan ugu yeerto aafaartii ka dhalatana waa lagu qoraya wanaktubu maa qadamuu waaaaaarahum allah subxaana wa tacala wuxuu le waxaan u qoraynaa waxay hormariyeen oo acmaasha ay sameeyeen iyo wa aaaarahum raadkoodana waan u qoraynaa raadkii ay reebeen oo ay ka tageen raadkaas ama khayr ha noqdo ama shar ha noqdo labadaba waa loo qoraya oo waladin saalixin yadcuu lah midka saddexaad waxa weeye qofka inuu ka tago walad saalixa oo u duceeya walad saalix oo u duceeya waladka saalixa ah oo ilaahay ku siiyey subxaana wa tacaala waladka loolama jeedo midkaad dhashay keliya ma ah midkaad dhashay iyo walad aad dhashay midkuu sii dhalay intuu waa soo gelaya carruurtaad awoowaha u tahay iyo kuwa aad dhashay labaduba waa min awlaadig kuwooda marka saalixiinta ah ee kuu ducaynaya ducadaasi ay kuu ducaynayaan aafaarteedana waad helaysaa taa macnaheedu waxaa waaye intaad adduunyada ku nooshahay carruurtaada ku tarbiyay inay saalixiin noqdaan si ay kugu duceeyaan bacda mowtig oo aad u hesho sadaqadaa jaariyada ah ama aad u hesho camalkaas aan go'aynin iyo xasanadaas aan kaa go'aynin si ay saalixiin u noqdaan tarbiyadeedana waxaa la rabaa inaad marka hore bilowdo siay saalixiin u noqon lahaayeen hidaayada ilaaha haya laakiin inaad u ducayso dhaqankii iyo acmaashooda iyo waxa ay samaynayaan intay yar yihiinna aad hagaajiso taana waa inaad ku dadaasho oo aad u tarbiyayso durriyadaada si ay u noqon lahaayeen kuwa saalixiina tarbiyana waa lagaa rabaa ducada inay barbar socotona waa lagaa rabaa oo aad u ducayso inuu ilaahay subxaana wa tacaala owlaad saalixiina ku siiyo sida nabiyullaahi zakariya calayhi salaatu wasalaam ou ilaahay uga baryay durriyo saalixiin oo wanaagsan in ilaahay siiyo hunaalika dacaa zakariya rabba qaala rabbi hablii min ladunka duriyatan طayiba inaka samiicu ducaa ilaahu waxaad ii hibaysaa buu yidhi duriyatan طayiba durriyo keliya ma dhihin caruur wanaagsan ilaahu ii hibay ducadaada mar walba inay طayibo la socoto inuu ilaahay owlaadaada saalixiin kaaga dhigo si ay kugu soo duceeyaan bacda mowtika haddii aad ka hormar rawaahu muslim wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin